kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha gobollo badan oo maraykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraaddii gurijoogga ahayd oo dib loo furay iyada oo dadka qaarkii loo oggolaaday in ay shaqo tagaan gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhammaystiran bandowga u qaadi doonaan haddaba saamayn intee la-eg ayuu go'aankaasi keeni karaa iyadoo weli uu xanuunka covid sagaal iyo toban xowli kusii fidayo barnaamijka waxaa marti ku ah oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabaya doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uurku jirta doctoorku waxa uu ka howlgalaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota doctore marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka v o a su-aasha ugu horeysa ee aan doonayo in aan ku weydiiyo waxa ay tahay maraykanka heer intee la-eg ayuu marayaa covid sagaal iyo toban hoosu dhac ma jiraa mise weli sare ayuu usii kacayaa tiradu korbay usii socotaa so waad og tahay waddanka dee adduunka oo ilaa saddex milyan wax ka badan bu ku dhacay dad badan baa u dhintay maraykanka tiradiisu maalin walba waa isbedelaysaa marka tirakoobkii u dambeeyey waa hal milyan saddex boqol iyo soddon wax ka badan ayaa la confirm gareeyey united stateska boqol iyo siddeetan iyo laba kun ayaa ka soo bogsaday waxaa ilaa hadda dhintay seventy eight thousand seven hundred eighty seven waxaa jira hadalhayn ah in suurtagal ay tahay in dhowaantan la furo waddanka maraykanka waad ka warhaysaayo gobollada qaarkood qayb ahaan baaba la furay oo gobolka hadda adiga aada joogto ohio oo kale qayb ahaan baa la furay muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo arrintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay arrintaasi waxay ku xidhan tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo uu kow ka yahay barasaabka ama gobanarka ama guddoomiyaha gobolka iyo sanadkiisa ayaa go-aan ka qaata federal governmentku talay ku leedahay go-aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay annaga ilaa iyo bisha dhowr iyo tobanka sideed iyo tobankeeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa businessyada qaar qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha haddii restaurant la furayana waxay noqonaysaa in dadka aada loo kala fogeeyo markay wax iibsanayaan inay lix fuud lix fuud ama laba mitir isu jirsadaan waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar le baa looga fikerayaa xaggee baa la furi karaa xaggee baan la furi karin marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxaa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatadu u geystay waayo labaduba waa muhiim isu miisaankaas baa waxaa kasoo dhex baxaya talo iyo go-aan ay ka gaadhayaan gobolka uu khuseeyo markaas w h o hay-adda caafimaadka adduunku waa ay ka digtay oo waxay tiri haddii iyadoo xaalku uu sidan yahay ay dalalka qaarkood ku dhiiradaan in ay dib u furaan waxaa suurtagal ah in hir labaad oo coronavirus ah uu yimaado arrintaas sidee u aragtaa waxa weeye horta arrintaasi waa arrin muhiima mar walba waad og tahay waxaa lagu kala duwanaan karaa fikirka xanuunkani waa xanuun mar walba isbedelaya xaaladiisa iyo xataa ka fekerkiisa iyo controolkiisu mar walba waxaa soo baxaya macluumaad cusub iyo fikir cusub iyo dhibaatooyin dee la xidhiidha gobol walba ama waddan walba oo u gaara duruufo u gaara baa jira w h o du policy guud iyo waxyaaba guud oo talooyina ayay leedahay laakiin talada u dambaysa waxaa iskale dadka meesha ilaahay ku beeray iyo dadka xukuma iyo meesha waxaa sharci ka jira iyo waxa ay iyagu go-aansadaan bay ku xidhan tahay way dhici kartaa oo cidina ma saadaalin karto waxaa ilaahay mooya cid saadaalin karta ma jirto inuu weyve dambe ama dhibaato dambe oo xanuunku aada ugu fido ay dhacdo laakiin waxaad ogaataan mar walba dee waxay ku soconaysaa qiyaasta maxalliga ama localka ama deegaanka ku salaysan ee dhinac walba laga eegayo marka w h odu way ku saxsan tahay inay mar walba warning bixiso digniin bixiso laakiin saan kuu sheegay dee go-aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ay ka go-do ee gobolka ama waddanka dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tale iyo su-aalah oo ay barnaamijka ku darayaan dhegeystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka ohio fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor afqarshe ama haddii ay jirto wax tale ah oo aad ku darsanayso barnaamijka assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed xaaji aadan waxaan deganahay colombus ohio waa idin wada salaamay dhammaan dhegeystayaasha toorkayga gaar ahaan baan u salaamay anigu wax talaa kuma darsanaya saaroon baan weydiin lahaa su-aasha koowaad su-aasha koowaad waxaa weeye ma loo hayaa wax talaal ah cudurkan ilaa hadda wax talaaloo loo soo saaray ma jirta ama wax biraha lasoo saaraya ma jiraan midda labaadna waxaa weeye maxaa sabab sabab u ah in inta badan dadka dhimanayo ay yihiin dadka soo garootiga ah khaas ahaan dadka madow fararka madowga ah leh su-aasha saddexaadna waxaa weeye maxaa dalka maraykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan midda ugu dambaysa waxaa weeye haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro qof kastoo caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsanna uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaada ama ku daaro see si kalsooni leh shaqada loogu qaban karaa oo shaqaaluhu shaqooyin u gudan karaa
dictoorku wuu ku maqlayaa dictore saddex su-aal buu na weydiiyey dhegeystaha wuxuu leeyahay su-aasha koowaad ma jiraan wax tallaala oo la helay ilaa iyo hadda ama lagu dhow yahay in la helo maya ma hayno wax tallaala laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aada weliba xawli badan ku socda oo la rabo in lasoo saaro waxay saadaalinayaan maraykanku sanad ilaa sanad iyo badh inay wax kusoo saari karaan laakiin ilaa hadda talaal ma jiro rajada unbaa la qabaa dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyey dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka sbanishka oo wadamadaas ka yimi waa runtaa way u badan yihiin weliba gobolada new york iyo aad bay le-deen oo aada ugu dhinteen sababtana waxa weeye infectionsku waxay aada ugu fidaan sidoodaba xanuunada caabuqu waxay aada ugu fidaan meelaha dadku ay crowdedka yihiin ay isku buuqsan yihiin ay isku dhow yihiin ee aada isugu yimaadaan ee is ziyaartaan ee ay leeyihiin muxuu ahaa social interactionka wax la yidhaaho ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan ee ay magaranaysaa contact bay yeelanayaan xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof qof gudbiyey inta badan marka taasaa horta keenaysaa talabaad ee keenaysaa waxa weeye dadkii oo laga yaabo inay xanuunna hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aadu cabi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin ama ay neef qabeen dadka caynkaasina aada bay ugu dhimanayaan ama hadday doonaan waxaa laga yaaba inay sonkor qabeen marka dadkaasina waa dhibaato gaara baa maarata xanuunkii ku yeeshay oo waa la ogyahay xanuunku uma kala exanayo cadaan iyo madow laakiin duruufta meesha taalla ee xanuunku uu ku fidayo baa u badan dadka madow iyo dadka sbanishka iyo dadka immigrantska soo galootiga su-aasha labaad ee maxamuud uu weydiinayo ama saddexaad aan idhaahde waxay tahay maraykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan covid sagaal iyo toban inagoo og in maraykanku uu yahay waddanka adduunka ugu horeeya dhinaca teknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba waa su-aal aada u wanaagsan maxamuud waa su-aal wanaagsan buu ina weydiiyey su-aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay laakiin anigu fikirkeyga waxaan kuu sheegayaa kow maraykanku markiiba si deg dega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin deg dega qaado oo waxaa jiray muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa ah taasi waa waa very important waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii deg dega loo rabay umay diyaar garoobin talabaad waxaad ogaataa maraykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhami waa private waa dad baa iskale waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha cusbitaallo badan kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiday marka ma jirin diyaar garow guud oo dowladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badani ay maaragtay ay dhaceen taasaa ugu weyn horta diyaargarow la-aanta oo dhinac walba ama waktiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis maraykanka su-aasha ugu dambeysa ee maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay haddii la yidhaahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa ee shaqooyinkii inagoo og in xanuunkii weli uu jiro sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay inagoo markaas taxadarkana aan ka tegaynin maxamuudo horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad shaqooyin waxaa jira qofku uu xafiiskiisa tegayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale usoo dhowaanayn dadka badankiisu haddeer guryahay ku shaqeeyaan shaqada qofku loo dirayo bay ku xidhan tahay iyo deegaanka uu ka shaqaynayo marka taasi waa su-aalaan laga jawaabi karin waxay ku xidhan tahay qof walba meeshuu ka shaqaynayo u malayn maayo in meel dadku aada isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo sida warshadaha oo kale si deg dega loogu celin karo ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo laakiin shaqada nooceeda ayay ku xidhan tahay colley policy iyo siyaasado baa laga soo saarayaa sida loogu noqonayo waxayna ku xidhan tahay cidda shaqada dadka gelinaysa qaabka ay u qaabilaan iyo qaabkay u tababarka u siiyaan shaqaalahooda iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aada looga taxadiro maxamuud waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey waanan kuu mahadnaqaynaa waa mahadsan tahay waa ka bax karanaya waa mahadsan tahay waaya dhegeystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka ohio fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato waxaa marti ku ah doctor afqarshe doctoorka iyo adiga waana salaamaya magacayga waa cabdiraxmaan xaashi deeriya oo jooga gobolka ohio magaalada colombus waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka doctor maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo midda labaad waxay tahay maadaama aan nahay bulsho inta badan isu imaato oo iskuimaadka uu ku badan yahay maxay tala ahaanta adu tahay haddii la dholo shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaanaa shaqadu way fasaxan tahay soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan labadan su-aalood baan qabaa waana mahadsantaha ibrahim waayahay aada baad umahadsan tahay dhegeyso jawaabaha dictoorka haye dictore
cabdiraxmaan waad mahadsan tahay su-aal aada wanaagsan baad weydiisay xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofka wax durahayo oo kale waxaa laga yaaba inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo madax xanuun uu yeesho qofku murqa xanuun uu yeesho dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco urtu ay ka tagto dhadhankii cuntada la dhadhamin jiray uu ka tago murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan uu qandhado oo uu gariiro oo qandhadu ay ka gariirsiiso markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiiri gelaysaa dabadeedna qofku neeftu hadday ku dhib ku noqoto waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka inta ay khafiifka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamado sahlan qofku inta badan gurigiisu joogi karaa wuxuu qaadan karaa dawooyinka qanajebinta wuxuu qaadan karaa biyaha iyo waxalaali wixii la cabi karayo ayuu cabi karayaa qol buu gooni isugu xidhayaa si aanu dad kale u qaadsiin farihiisu aada u maydhayaa nadaafadiisu aada uga shaqaynayaa qofkaasi dhowr iyo toban maalmood waxaa muhiima inuu halkiisaa ku jiro haddii ay noqoto in qofkaasi xanuunka uu ku bato waa in isbitaalka la geeyaa waa in la testgareeya waa in ama la jiifiya ama lasii daaya oo la fasaxa xanuunkani waa xanuun sambabka iyo neef mareenka ku dhacaa laakiin wuxuu saameyn karaa oo dadka qaar uu kaga dhici karaa dheefshiidka gaar ahaan caloosha iyo xiidmaha waxay dadku qaar way shubmi karaan caloosha xanuni karta way matagi karaan way lalaboon karaan xubmadna way yeelan karaan dadka caynkaasa marka la tasgareeyo waa laga yaabaa in markiiba laga yaabo xanuunka iyaguna waa sida xanuunka kale waa in laga ilaaliya dadka kale su-aasha labaad wuxuu leeyahay maadaama inaga soomaali ahaan aan nahay bulsho isku timaada oo kulamada jecel lagana yaabo hadda in shaqooyinkii la aado amaba magaalooyinkii la furo maxaa tala ah oo aadna siinaysaa waa su-aal wanaagsan taasina taladu waa anigii hore maxamuud noogu sheegay waxay ku xidhan tahay shaqada haddii lagu noqonayo waxa aad ka shaqaynaysid iyo shaqadaadu sida ay dadka kale aada isugu dhowdihiin bay ku xidhan tahay haddii aad leedahay halis baad ku jirtaa oo shirkadu aanay taxadar wanaagsan iyo tababar wanaagsan iyo spacekii ama dhulkii loo baahnaa inay dadka ku kala fogeyso aanay jirin dee qofku xaq buu leeyahay inuu iskaga joogo haddiise ay jirto siyaasad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo tababar wanaagsan oo shaqaalahu ay ku noqon karaan oo shaqaalaha la testgareeyo oo la baaro inay xanuunkii ay ka saliim yihiin marka dee qofku wuu aamini karaa laakiin waa inuu shirkad waliba de waxay ku xidhan tahay qaabka ay u sameynayso baarida iyo maxaa la yidhahaa taxadarka loo baahan yahay aada baad umahadsantahay doctor adigana waa mahadsantahay cabdiraxmaan waan filayaa jawaabaha dhakhtarka inaad ka dheragta waa mahadsan tahay haa walaale waa mahadsantiin adiga dhakhtarkaba waayahay dhegaystaha saddexaad baan u gelayaa fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow kadibna u gudub wixii talo ama su-aal ah ee aad doonaysa inaad barnaamijka kaga qayb qaadato magacayga waa faadima cabdulfaarax waxaan joogaa gobolka ohaayo khaasatan magaalada colombis su-aalaha ay qabaa laba ah labadaydaas su-aalo waan doctoorka weydiinaya waxaa weeyaan xanuunkan hadda corona virus dadka uu ku dhaco uu kusoo noqon karo amar labaad waa su-aashayda koowaad tan labaad waxaa weeyaan ma jiraa qaab looga hortegi karo oo qofka uga hortegi karo xanuunkan ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fitamiin oo la qaadanaya ha ahaato su-aashayda saddexaad waxaa weeyaan muddo inkee la eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan
dunidao dhan baa kala jeedaa adduunyadoo dhan ama maraykan gaar ahaanaan ku noolnahay waa mahadsantahay faaduma dhegeyso ee jawaabaha ee dhakhtarka uu bixin doono doctore faadimo aada baad umahadsan tahay saddex su-aalood oo aada muhiima baadna weydiisay ta u horeysa xanuunka ma soo noqon karaa taa cidina ma oga waad ogtahay xanuunku uu inagu cusub yahay waa xanuun hadda la darsayo waa xanuun aan la garanayn difaaciisu intuu inahayn doono marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la teestgarayn karaa waa la ogaan karaa difaaciisa laakiin waxaa la saadaalin karaynin inta uu difaacaasi uu leeyahay waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaaba qofku inuu difaac u samaysto laakiin kan waa xanuun aynaan aqoonin marka inta uu difaaciisu jirayo cidina kuga sheegi karto taasi waa taa talabaad maxaa lagaga hortegi karaa hadday tahay cunto hadday tahay vitamiin wax alaaliya waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunkaa lagaga hortegi karo oo aan ahayn nadaafadda iyo in qofka kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydhid iyo inaad glovis markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gafuurka xiratid oo aad isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aada ka timi oo aada albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso oo alcoholku waxayso ka hortagaa mooyaane cunto aan ku odhanaya hadda cuntadaasaad cunaysaa oo coronavirusku uga dhacayo ma ogi mana jirtaan filaya goormuu maraykanka xanuunkani inusuu soconayaa idina ma oga waad og tahay maalin walba tirakoob baa layna siiyaa maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa taasi waxay ku xidhan tahay xanuunkaasi dee marka soo lasoo gunaanado layidhaho xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo caiseski aad bay hoos ugu dhaceen oo xanuunkaasi wuu inadaayay marka la yidhaaho taa cidina ma saadaalin karto waad og tahay saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxbaa ka khaldama sababtoo ah saddex boqol iyo konton milyan baa maraykan ku nool saddex boqol iyo kontonka milyan states kala jaada iyo gobollo kala jaada bay ku nool yihiin xanuunka maalima meel baa laga helayaa marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso laakiin dee waynu ducaysanayna faaduma waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey haa walaale waa aadaan ugu mahad celinaya adiga dhakhtarkaba waa mahadsan tahay adigana doctor haddii aan aniga su-aalku weydiiyo cudurkan waxaad moodaa soomaalida inuu si gaara u bartilmaameedsanayo goobaha ay soomaalidu ku badan yihiin hadda soomaaliya waxaa la sheegayaa wadamada africa in ay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto xaafadda islii waa la xiray gebi ahaan oo waxaa layidhi xanuunkii baa ku faafay sweden waad la socotaayoo magaalada stockholm xaafadanoo soomaalidu ay degan tahay baa muddo ay weriyayaashu kaamirooyinka iyo makarafoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga ka mid a ay qabaan finland dad kun qof gaaraya oo baaris lagu sameeyey saddex boqoloo qof dad ku dhow oo soomaali ah ayaa ka mid noqda dadka laga helay kunkaas qof st cloud oo gobolka adiga aada joogto ah soomaali tiro badan buu xanuunkii ku dhacay oo uu soo ritay xanuunkan ma soomaalida buu si gaara u eeganayaa mise soomaalida iyadabaa raadsanaysa xanuunka waa su-aal wanaagsan horta soomaalida si gaara xanuunkani oo dee wax jiinskooda ku jira oo gaar oo ay soo qabsanayaan xanuunka ma jirto laakiin waxaad ogaataa soomaalidu meel kastoo ay joogto oo yurub iyo maraykanba waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryuhu aada isku dhow yihiin waa bulsho aada iyo aada isu dhex gasha waa bulsho aada isu ziyaarata waa bulsho badankeedu aanay kaba biqinba xanuunka oo ay leeyihiin inaga naguma dhacayo marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafadda aada ula xidhiidha isli waan garanayaa waan tegay kenya waa dhul aada iyo aad dadku aada ugu fara badan yahay deegaan aad iyo aada u cidhiiri ah oo dadku ay aada isugu dhow yihiin xanuunkanina meelaha aada ugu fido waa meelaha sidaas oo kale dadku aada isugu dhow yihiin qof waliba qofkii kale aada ugu dhow yahay qof waliba meeshuu taabtay kii kale taabanayo marka horta waxaad ogaataa si gaara inaanay soomaalida u ahayn laakiin ay yihiin problemku dadka aada iyo aada crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aada isku dhow inuu xanuunku badan yahay soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata minnesora wuu ku badan yahay sababtuna waa sidaan kuu sheegay iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan qaar badan aanay maaragtay samaynin shalay waxaan arkayay dhalinyaro soomaaliya oo maaragtay ilaa shan lixa oo siay u sheekaysanayaan iyo siay isku dhow yihiin iyo sida waddanka laga rabo in looga noolaado waktigana ay aada u kala fog tahay marka dhibaatadaasaa jirta dadkii maqal la-aan badan jirta waxaa jirta waxyaaba badan oo loo baahna in lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay u malayn maayo si gaara in xanuunka loogu geeyey soomaalida taasina wax macquul anigii lamaha doctore ugu dambayntii maxaa tala ah oo aada u soo jeedinaysaa esoomaalida ku dhegaysanaysa ee ku dhaqan geeska africa iyo weliba kuwa ee ku sugan waddankan hadda aad ka hadlayso ee maraykanka maxaa tala ah oo aada usoo jeedinaysaa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan safmarka ah ee covid sagaal iyo toban walaalow aada baad umahadsan tahay soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawalena maaha tallaala ma laha waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahan yahay wax allaalay iyo wixii macluumaadee layd siiyey ama faraha mayrashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha qofka uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa laba mitir ah qof waliba in uu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu deeldeel iyo ciyaar u qaadan waxaan la sheegayo xanuunkan waa xanuun dadka dili kara marka waxaa muhiima in macluumaadkii la siiyey oo weliba websites iyo meel walba uu ka heli karo qofku dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha hala maydho taxadarkaas oo dhan hala sameeyo sidaa unbaa laiskaga ilaalin karaa xanuunkii waa saan kuu sheegay dawana ma laha talaala malaha aadna wuu fidaya oo adduunyadii faraxunbu ku hayaa marka taladan ujeedin lahaa waa taa weeye so talooyinka ugu muhiimsan ee u dambeeya aan dadka u jeedinaya waxa weeye haddii aad isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aad ku dhibtay haddii aad dareento xanuun aada u fara badan oo laabta ama jeska ama laabta uu kaa qabto haddii aad dareento in xiskaagii uu isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqo tahay qof aan kici karaynin iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo blue qofka madow way adag tahay laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha calaamadahaa sarena ay wax ka jiraan markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa nine one one ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanska ama emergencyga ama gargaarka deg dega waxaa kale oo soomaalida meel kastoo joogto ciddii talada u haysa ee maamul u haysa in ay shaqaalaha caafimaadka aada u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyagoo laftooda isku difaaci lahaayeen dadkaasi waa dad naftood naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ayay la tacaalayaan oo dheecaankoodii iyo qufacoodii iyo hindhisadoodiiba ay halis ugu jiraan waa in wejigoodu u daboolan yahay waa in gacmaha ay u xidhan yihiin dadka waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakda waa in dadkaa si gaara loo dhaqaaleeyaa waa in dadkaasi la dhiirin geliyaa xuquuqdooda waa in la siiyaa waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa hadday taasi dhici weydo iyaguna dadka ma daryeeli karaan waana laga yaacayaa shaqooyinka maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaala oo shaqaysanaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctore adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud daahir afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uurku jirta doctoorku waxa uu ka howlgalaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waxaa kaloon u mahad celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka la soo xidhiiray idinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo